bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda koowaad min suurati aali cimraan suuratu aali cimraan suuradda la yidhaahdo aali cimraan suuraddaas waa madaniyo waa qur-aanka madaniga ayay ka mid tahay aayaadkeedu waa laba boqol oo aayadood suuratu aali cimraan waxay ka mid tahay suuraddaani suuradaha dheerdheer ayay ka mid tahay suuraddaani waxay ka hadlaysaa laba arrimood oo waaweyn arrinka hore waa caqiidada iyo adilada caqiidada waxdaaniyada ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinka labaadoo suuraddu ka hadlayso waxa weeyaan mar hadday madani tahay tashriicii iyo waxyaalihii la jireeyey iyo axkaamtii ayay ka hadlaysaa waxay suuraddu ka hadlaysaa maqaasida iyo duulaamadii iyo jihaadyadii ilaahay waddadiisa lagu jihaadayay arrimahaasay ka hadlaysa maalan suuratulbaqara markay aada uga soo hadashay qolada yahuudda la yidhaahdo ee xaaladda yahuudda la soo caddeeyey waxa weeyaan suuraddaanina iyadu qoladii labaad oo helo kitaabka ah ayay aada uga hadlaysaa qoladaas oo la yidhaahdo nimankan nasaarada la yidhaahdo oo masiixiyiinta ama kirishtanka loo yaqaan wey nimankaas oo caqiido faasid ah aaminay oo nebiyullaahi ciise ilaahnimo inay macnaha ka aaminay oo beeniyey mar labaad risaaladii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanka kariimkaana inkiray oo diiday kala bar suuradda wax ku dhow arrintaas baa looga hadlaya ayib waxyaalihii shubahaadka ahaa ee ay aaminsanaayeenna waa la radinaya waxaa laga hadli doonaa arrinta iyo sha'niga maryama iyo nebiyullaahi ciise oo maryama wiilkii ay dhashay ah arrinkaasna waa laga hadlaya waxaa la iskaga digi doonaa muslimiinta looga digayaa inay iska ilaaliyaan makriga iyo sharka iyo dhibaatada qolooyinka ahlu kitaabka yahuudda iyo nasaarada axkaamta suuraddu ay ka hadlayso waxaa ka mid ah xajka faralnimadiisa jihaadkay ka hadli doontaa waxay mar labaad ka hadli doontaa arrimaa ribada la xidhiira waxay suuraddu ka hadli doontaa qofka zakada diida iyo xukunkiisa waxay si baac dheer suuraddu uga hadli doontaa ghasawaadka ghaswadii bader iyo ghaswatu uxud iyo arrimo la xidhiira ayaa laga hadlaya oo suuraddu ay ka hadlaysaa waxaa lagu khatimi doonaa suuraddan tafakur iyo tadabbur fii malakuuti samaawaati walard ina fii khalqi samaawaati walard aayaadkaas ilaa aakhirka suuradda arrimaha waaweyn ayaa suuradda lagu khatimi doonaa ayib waxaa lagu soo gebagabayn doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu waاttaquu اllaha lacalakum tuflixuun suuraddan suurad fadli badan weeye fadligeeda waxaa ka mid a saxaabiga nawaas binu samcaan la yidhaahdo wuxuu yidhi nebi moxamed baan maqlay calayhi salaatu wasalaam nebigoo dhahaya qur'aankaa la keeni doonaa maalinka qiyaamada iyo dadkii ahlu qur-aanka ahaa labadaba dadkaasoo aladiina kaanuu yacmaluuna bihi ahaan jiray kuwa qur'aanka ku camalfala waxaa laydinka doonaya waxa weeyaan in aan qur'aanka baranno keliya maaha inaan baranno kuna camalfalno wey camalfal baa laynaka rabaa qur-aankii iyo dadkii ku camalfali jira markii la keeno waxaa ugu horeeya suuratulbaqara iyo aalu cimraan labadaas suuradood baa ugu horeeya oo hogaaminaya xadiidka imaamu muslim baa warinaya saxiix weeyaan suuraddan aal cimraan baa loogu magacdaray cimraankaas ma maryama aabbaheed baa maryamo binti cimraan maryamana nebi ciisey dhashay oo aalu cimraan cimraan aalkiisii marka aalkaasi maryamo iyo wiilkeeda ciisey noqonaya mise waa cimraankii nebiyullaahi muuse dhalay oo muuse bnu cimraan yaa aalu cimraanku markaa nebi muuse iyo nebi haaruun bay noqonayaan suurat aali cimraan baa la yidhahda suuradda marka qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim quuluu waxaad dhahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim
alif laam miim allahu aclamu bimuraadihi bih allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa ku ogaal badan muraadka iyo ujeedka looga muraadayo alif iyo laam iyo miim ilaahay baa og waxaa jiray xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo diray niman bulaqa ah oo fasaaxo badan markaasaa waxaa la tusayaa qur'aanka mucjisnimadiis luqaday ku hadlayeen oo alifku ku jiray oo laamku ku jiray oo miimku ku jiray xuruuf meel kale laga keenay maahee waxaa lagu xujaynayaa inaan cidno macnaheeda furi karin ilaahay unbaa og tafsiirka ugu sarreeya oo la maro xuruufta muqadacada oo saan oo kalaana waxaa weeyaan in ilaahay loo celiyo oo loo naqo cilmiga halkaa ku jira allaahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa ku ogaal badan laakiin mar kasta oo kelimaadkaas ama xuruuftaa la sheego inta badan qur'aanka baa looga hadlaa aayaadka ka dambeeya ayb allaahu ilaahay laa ilaaha ilaa kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane laa rabba siwaah ilaahay rabbi ka soo haray ma jiro macbuud xaq lagu caabudo isagaan ahaynoo jiraana ma jiro alxayu ilaahay kan xayigaayoo nool weeyaanoo baaqiga ah alladii laa yamuut aan dhimanayn alqayuumu ilaahay waa midka qumitaanka badan alqaa'imu calaa tadbiiri shu'uuni cibaadih addoommadiisa sha'niyaashooda iyo xaaladahooda iyo arrimahooda allaha maamula wey allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum nazala ilaahay waa soo dejiyey waa soo dedejiyey calayka dushaada nebi allow alkitaaba kitaabkii kitaabka ahaa ayuu ilaahay kusoo dejiyey dushaada bilxaqi mutalabisan bilxaq xaaluu xaq ku maran yahay ama ku laran yahay waxa weeyaan nazala waxaa loo isticmaalaa iska daba imaatinka soo dedejinta aayaad baa la soo dejiyey hadhow aayaad kalea la soo dejiyey suurad baa la soo dejiyey suurad kalea la soo dejiyey nazala ilaahay wuxuu soo dejiyey had markaas iska daba keenay calayka dushaada ilaahay kusoo dejiyey alkitaaba waa kitaabkii kitaabka ah asha waxa weeyaan kitaabka kitaabnimada u suubada ee qaaliga ah kaasaa ilaahay dushaada kusoo dejiyey bilxaqi xaaluu xaq ku laran yahay kitaabkaasi musadiqan xaaluu yahay kitaabkaasi mid rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyey oo kutubtii hore ee munasalada ahayd ee samaawiga ahayda kitaab khilaafsan maaha waa kitaab rumaynaya waanzala ilaahay wuxuu kaloo soo dejiyey atawraata kitaabkii towraad la dhihi jiray iyo walinjiila kitaabkii injiil la dhihi jiray ayaa ilaahay soo dejiya min qablu horay adiga intaan qur-aankan laguu soo dejin horteed ayaa labadaa kitaabna ilaahay soo dejiyey halkan waxaa laga cabiray anzala anzala tawraata walinjiila qur-aankeenna markii nebiga lagu soo dejinayana waxaa laga cabiray nazala calayka alkitaaba farqi baa u dhexeeyo halkaan hal mar baa loo keenay anzala ilaahay ma uu soo dejiyey atawraata walinjiila nazalana waa saan horay u sheegnado waxyigaa isdabajoogga weeyaan towraad iyo injiil oo nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi ciise lagu soo kala dejiyey ayaanu horay min qablu horay usoo dejinay anzalada ku xirjaariya majruurkan min qablu horay ayaan usoo dejinay hudan linnaasi hudan xaalow hanuun hudan waa masder masderkaas marka lama tafniyeeye laakiin waxaa lagu awilayaa mushtaqoo hudan haadiyeyni xaalay yihiin labadaas kitaabi laba hanuuninaya linnaas hudan hanuun xaaluu yahay linnaas dadka hanuun u yahay hudan haadiyeyni xaalay yihiin laba hanuuninaya linnaasi dadkan hanuun u ah waanzala ilaahay wuxuu kaloo soo dejiyey alfurqaana kala saaridii furqaanka marka laba tafsiirba waa ku jiraano kutubtii la soo dejiyey oo dhan baa furqaan ahaydoo xaqa iyo baadilka kala farqinaysay oo kala caddaynaysay marka ilaahay furqaan buu soo dejiyey ayib ama maahae furqaanka qur-aankeennaan baa furqaan la yidhaahdaayo qur-aankeenaan baa la soo dejiyey alfurqaana qur-aankii cadiimkaa baan soo dejinay wey marka haddii qur-aanka looga jeedo waa soo celcelin oo waxaa loo soo celcelinayaa tacdiiman lishanihi qur-aanka shanigiisa weynayn la weynaynayo ilaa haddeeraa waxaa la soo yidhi nazala calayka alkitaaba markaasaa misna waxaa la yidhi haddii looga jeedo waanzala alfurqaana ayib marka haddii furqaanka kutubtii samaawiga ahayd oo dhan looga jeedo dee waxa weeyaan intii saddex kitaab gaar loo sheegay qur-aanka towraad iyo injiil ayaa markaas si guud loola yimid iyadiina ayib oo kutubtii oo dhan waxaa la yidhahdaa min baabi cadfi alcaami cala alkhaas kutub khaasa oo saddexaa lasoo sheegay markaasaa waanzala alfurqaana oo caama laga daba keeno ayib qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobay oo jaxdiyey lahum iyaga waxaa u ahaado ay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo shadiidun darnaan badan cadaabku waxa weeye tanwiintu cadaabun iska cadaaba maaha tanwiintaana waxay ku fadhidaa cilmi weyn waa cadaabun waa cadaab weyn oo misna shadiidun daran weeye oo xanuun badan kaas bay leeyihiin kuwa gaaloobay si kastoo adduunka ay ugu raaxaystaan cadaab shadiida u dambeeya wallaahu ilaahayna casiizun mid qaaliba weeye alla casiiz ilaahay weeya waa mid qaaliba duntiqaamin aargoosasho ilaahay mid u saaxiiba wey you ka aargoosanaya miman casaahu ciddii caasiday oo ilaahay amarkiisa khilaaftay ayaa ilaahay ka aargoosanaya subxaana wa tacaala waxaa la yidhi aayaadkan sababu nusuulkooda suuradda bilowgeeda waxay ahayd niman nasaara najraan meesha najraan la yidhaahdo niman nasaaradeedii ah ayay ku soo degtay aayaadkan hore oo dhan waxay ahaayeen baa la yidhi lixdan qof oo weliba gaadiid saaran lixdankaa qof waxaa ka mid ahaa baa la yidhi afar iyo toban nin oo madax ah afar iyo tobankaa saddex ka mid ah mid wuxuu ahaa ninka madaxda ahaayoo amiirka u ahaa ninna wuxuu ahaa ninka laga tala qaato oo mushiirka la yidhaahdo ayuu ahaa ninna wuxuu ahaa ninka wadaadka u ahoo xabriga u aho caalimkoodabuu ahaa nimankaa iyaga ay nebiga usoo galeen calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu saddexdaa nin buu la hadlay markaase waxay dhaheen ciise isagaa ilaahay ah ilaa nimanku waa niman nasaaraabay ahayn kristan wey ciise waa ilaah bay dheh maxaa yeelay dadka dhintou noolayn jir mar kale isbedeleenoo waxay dhaheen ciise waa ibnullaahi waa wiil ilaahay maxaa yeelay aabbe ciise loo yaqaan oo dhalay oo la og yahay oo jiraan ma jiro mar hadday saa tahay cid binu aadanoo ku abtirsanaya aabbanimo aysan jirin lana abuuroo yimid dee markaa ibnullaahi weeyay dheheen waa wiil ilaahay waa isbedeleenoo misna waxay dhaheen haaliu alaaatan saddexda midkood weeyaan saddex ilaah baa jiro saddexdaa midkood weeyaan sidaa markay ay dhaheen oo waxay dhaheen waxaanu haysanaabay dhaheen ilaahay markuu hadlayo waqulnaa waxaan nidhi waa jamac nuuntu waqulnaa saasaan nidhi facalnaa saasaan samaynay baa ilahay ka cabiraa ee ma yidhaahdo qultu anigu waxaan nidhi wa facaltu anigu waxaan sameeyey qulnaa nuuntaan carabigii baan garanaynaayo waxa weeyaan dee cid badan bay ka hadlaysaa marka saddex ilaah baa jiray leeyihin iyagu baatilkaas baa ku dhegay si khaldan bay wax u fahmeen wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war ma weydnaan ogeyn rabbigeen inuu mi xayun mid nool yahay uusanna dhimanayn ciisena dhimanayo ma ilaah baa dhintay ciise waa dhimanayaa waxay dhaheen waa ogna ma weynaan ogeyn ilma inuusan jirin ilaa aabbihiis meelbuu uga egyi ilmo kastaaba waxay dhaheen waa ogna balaa bay dhaheen ma weynaan ogeyn ilaahay wax kasta inuu u qumay oo xafidayo oo ilaalinayo oo arsaaqayo ciisena cidna usan xafidayn cidna usan arsaaqaynin cidna usan waardiye ka hayn saasuu ku yidhi arrimo badan baa buu nebigu weydiiyey oo xujooyin ah oo lagu soo xiray weynaan ogeyn ilaahay inaan ciraya dhul midna wax kaga qarsoonay ee nebi ciise wax kasta ma ogi waa maya ma weynaan ogeyn rabbigeen inuusan wax dhacaam cunin sharaab cabbin yaa ciisena wax cuni jiray waxna cabbi jiray waa qireen hadda seebay ku dhacaysaa marka inaa ilaah ku sheegtaan waa aamuseen iyagoo aamuso xujadii laga helay bay misna madax tiiriyeen qofka haddii xaqa loo caddeeyo waxaa la rabaa inuu hoggaansamo aayaadkaana la soo dejiyey min awali suura suuradda bilowgeeda laga bilaabo ilaa siddeetan iyo dhowr aayadood oo isku xiga ayaa la soo dejiyey markaas intaas qisadaasi ku saabsanta qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yakhfaa kama qarsoona calayhi dushiisa shay-un shay kama qarsoona fil ardi ardada dhexdeeda kagama qarsoona walaa fi samaa'i samada dhexdeedana kagama qarsoona laa yakfaa calayhi shayun oo markaasi fil ardidaas jaariya majruurka aa ku tacallujisid yakfaadaas ama waxaa ku tacallujin kadhaa inaad ka sifaysid shay-untoo ina allaha ilaahay laa yakfaa calayhi shayun shayna dushiisa kama qarsoonaado fil ardi shaygaasoo fil ardi ardada dhexdeeda ahaaday walaa fi samaa'i samada dhexdeeda ahaaday huwa ilaahay alladii waa macbuudka yusawirukum idin suuraynaya fil arxaami riximka yaa arxaamta riximyada dhexdooda ilaahay midka idinku taswiirinaya oo idinku sawiraya kaa weeyaan sambalkiinna halkaa yeelaya kayfa yashaau si allaale sida uu doono ilaaha halkaa idinku suuraynaya weeyaan oo waa maxay riximkan markii ilma lagu dhex abuurayo ilaahay baa maamulkaas subxaanahu watacaala sow doona ka yeelaya waxaa laga dhigayaa mid lab hadduu doono waxuu ka dhigayaa gabar mid dhadig hadduu doono mid qurux badan hadduu doono mid aan qurux badnayn mid dheer mid gaaban mid cad mid madow mid maariin ah dayib misna isla riximkii nudfo qofkii mar meni buu ahaa mar wuxuu ahaa ma garanaysaa mudqow ahaa mar waxaa weeyaan hadba maraatib buu maray ilaahay baa ilaahay waa midka idinku dhex suuraynaya raxiimkaas yusawirukum fil arxaami kayfa yashaa si allaale sow doono ayaa ilaahay idinku dhex suuraynaya kayfa yashaa laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane alcasiizu ilaahay waa midka qaalibka alxakiimu shay kasta meesha ulaaqa midka dhiga wey huwa ilaahay aladii waa macbuudka anzala dejiyey calayka nabiyullaahi maxamed adiga dushaada alkitaaba kitaabka qur-aanka cadiimka ilaahay waa midka dushaada kusoo dejiyey minhu kitaabka waxaa ka mid a aayaatun aayaad aayaadkaasoo muxkamaatun waadixaatun cadcad hunna aayaadkaasoo ummulkitaabi kitaabka asalkiisi ah aayaad waadixaada oo wax qarsoonaanaysan ku jirin sida aayaadka xalaasha ka hadlaya aayaadka xaaraamta ka hadlaya aayaadkaasaa kitaabka ka mid ah wa ukharubaa ka mid a aayaad kale oo mutashaabihaatun isshabshabahaya ayaa ka mid a oo dad badan iskaga dhexgelaya kaasina waa ka mid markaas qofkii aayaadkan mutashaabiha u celiya aayaadka waadixa ah ee muxkamka ah qofkaasi waa hanuuni qofkii cagsi sameeyo oo mutashaabiha iska dabagalo oo raacraacay isagoo fitan iyo dhibaato u jeedana qofkaasi waa dhuma ilaahay baa tilmaamo wuxuu yidhi fa ama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda ay ahaatay zayqun iilasho xaqay ka iilanayaan fayattabicuuna waxay raacraacayaan maabay raacraacayaan tashaabaha minhu yaa tashaabaha shabahmay oo minhu ka mida kitaabka aayaadka mutashaabihabay raacraacayaan oo maxay u raacraacayaan ibtiqaa'a alfitnati fitno dalbideed fitan yaa iyo khilaaf iyo dhibaato iyo shar dalbideed darteed ayay mutashaabiha u raacraacayaan haddaa hadda suuradda kelimada lagu bilowday aad dabagal gasho alif lam mim yaa waa mutashaabih hadduu qofku dabagal galo yaa weligii gaari maayo fitan buu markaas ku dhexdhacaya ayb ibtiqaa'a alfitna iyo wabtiqaa'a ta'wiilihi ta'wiilkiisa iyo fasirkiisa dalbid ay dalbayaan waxay rabaan inay dhahaan annagaa garanayna cilmigiisaoo mutashaabihoo saa iyo saas baa looga jeedaa maalan waxaa jira nabiyullaahi ciise markii laga hadlayey ilaahay wuxuu yidhi wakelimatuhu alqaaha ilaa maryama wa ruuxun minhu minhudaasaa kuwa ku dhegeen waxay dhaheen minhudu minta waxaa ka mida macaanideeda xagga naxwaha tabciidiyo wax la yidhaahdo marka nebi ciise waa ruux oo minhu juz ilaahay ka mida weeye saasay aamineen oo mintaan ka qaadanaynaa bay leeyihin mutashaabihii bay dabagelgelayaan yaa waxaana looga jeedaa waa ruuxun nebi ciise waa ruux oo minhu xag rabbi yaa ka yimid yaa ilaahay baa abuuray ilaa ilaahay baa yidhi in huwa ilaa cabdun ancamna caleyh aayaddan muxkamkaayo sidaan ah baa waxaa la rabay inay arkaan in huwa ilaa cabdun ilaah maahe waa addoon oo ancamna caleyh aan u nicmayna markaasay minhuday ku dhegayaan ilaahay wuxuu yidhi wamaa yaclamu hadda mana oga ta'wiilahu fasirkiisa ila allah ilaahay mooyaane saa loogu istaago fasirkiisa ilaahay unbaa og waa kaasa markaas mutashaabiha macnihiisa xaqiiqiga ilaahay unbaa og subxaanahu wa tacaala waraasikuunana waxaan ka dhigaynaa istinaaf waraasikuuna kuwa ku rusuuqay ku xidida bixiyey fil cilmi cilmiga kuwa ku rusuuqay yaquuluuna iyagu waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay bihi isaga mutashaabiha annagu waa rumayn mutashaabiha waa rumayno xag rabbi inuu ka yimid ayaanu u rumayn kullun mid kasta oo muxkamka iyo mutashaabiha ka mid ah min cindi rabbina rabbigana agtiisa ka ahaad kuwa muminiinta iyagu sidaasay leeyihin wamaa yadakaru mana waansamayaan ilaa ulul albaabi caqliyada kuwa u saaxiibka mooyaane kuwa kale ma waansamayaan markaas alraasikuuna fi lcilmi dhexgeli mayaane mutashaabiha ma dabagelayaane waxay dhahayaan aamanaa bih annagu waa rumayn mutashaabiha kullun mid kasta oo muxkam iyo mutashaabiha yaa min cindi rabbinaabu ka ahaad saas iyo wa gaabsanaya waxaa la yidhi haddii lagu istaago ila allaahu waqaf halkaas macnuhu wakaas haddii kalena oo la yidhaahdo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allaahu ilaahay maha cid kaloo macnihiisa og ma jidho iyo waraasikuuna filcilmi iyo kuwa cilmiga ku rusuuqay taasna waa tafsiir kaloo jira laakiin kaa hore baa loo badan yahay haddaba alraasikuuna filcilmi dadka cilmiga ku xididaysay oo ku rusuuqay waa kuwee waxaa la yidhi waa qofka afar arrimood laga helay taqwa allahi fii maa baynahu wa bayna khaaliqih isaga iyo khaaliqiisa dhexdooda waa in cabsi ilaahay laga helo kow midda labaad waa in laga helo tawaaduc fii maa baynahu wa bayna alkhalqi cilmigaa ilaahay ku shubay qof isla weyn oo isqaadqaadaya maahee isaga iyo khalqiga dhexdiisa tawaaduc baa udhexeeya tawaaduc buu leeyahy waa labo midka saddexaad waxa weeyaan zuhdi fi dunyaa adduunyada qof dayday amaahoo raadraadinaye waa qof adduunyada dhexdeeda zaahid ah oo wanaagsan afar arrimood buu raasiq ku noqon karaa baa layidhi waraasiquuna fi lcilm kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ilaa ulul albaab rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga now bay leeyihiin yaa laa tusiq ha iilin quluubanaa qalbiyadayada ilaahu qalbigayaga xaqa ha ka weecinin oo bacda id hadaytanaa intaana hanuunisay ka bacdi oo xaqa iyo sharciga iimaanka nagu hanuunisay ilaahu qalbiga yaga ha iilin qalbigu waa khatar yaa muqalib alquluub habbit quluubanaa calaa diinik waxa weeyaan qalbigu saas u gedgadoomaya markaas inaan gedgadoomno oo mutashaabiha dabagalgalno ilaahu ha nagu kallifin weeye wahab lanaa ilaahu noo hibee min ladunka agtaada raxmata naxariis weyn ilaahu agtaada naga sii innaka adigu ilaahay anta adigu alwahaabu alla wax bixin badan ayaa tahaye rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagayow innaka adigu jaamicu nnaasi dadka waxaa tahay mid soo shirinaya liyowmin fii yowmin maalin dhexdiis baa dadka soo jamcinaysaa maalinkaasoo laa rayba fiihi wax shakiya dhexdiisa aysan ahaanin ina allaha ilaahay laa yukhlifu ma guub yeelo oo kama baxo almiicaada wacdiga iyo miicaadka iyo ballanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ma guub yeelo weeyaan adiguna haddaad ballan gasho ballanta lagama baxo aayaadka mutashaabiha caaisha waxay warisay nebigu calayhi salaatu wasalaam intou akhriyey هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات markaas nebigu inuu yidhi idaa ra'aytum aladiina markaa aragtaan kuwa yattabicuuna maa tashaabaha minhu raacraacaya qur-aanka kiisa mutashaabiha fa ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii samaahum allahu ilaahay magacaabaye faxdaruuhum ka digtoonaada iska jira kuwa iyaga fitan bay wadaanaha iska jira markaas markii mutashaabiha laga hadlaayo waa iyadaa dhowr dersi ah waa waa duruus badan baa meeshaa soo gasha oo la kala shaandaynaya adilada muxkamka la qeexayo mutashaabiha la qeexayo ilaa sida qur-aanka aayaadku qur-aanku labada un bay uqaybsamayaan muxkamaad iyo mutashaabihaat qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in aladiina kafaruu in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tuqniya deeqi mayso canhum xaggooda amwaaluhum maalalyaalkooda walaa wlaaduhum iyo wlaadoodu min allaahi min cadaabillahi ilaahay cadaabkiisa shay-an waxba yaa xoolahoodii iyo awlaadoodii uga tari mayaan wa ulaa'ika kuwa iyaga ay hum iyaga unbaa waquudu nnaari naarta kuwa lagu shidaya ah ilaa waxa weeyaan naarta dadkaas iyo waxaasaa lagu shidaa quwa anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara marka waxa weeyaan kuwaa halkaasaa lagu shidaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ka daabi aali fircawna waxay ka dhigan tahay da'buhum dhaqankooda iyo caadadoodu ka da'bi aali fircawna fircoon aalkiisii iyo shaanigiisii iyo dhaqankiisii oo kale wey ayib iyo waladiina kuwii min qablihim ka sii horreeyey oo fircoon kaba sii horreeyeyba oo ummadihii gaalooyinka ahaa ayaa ka horreeyey qowmu huud qowmu saalix iyo qowmu shacayb kuwaasoo dhan baa ka horeeyey kuwaasoo dhan shaanigooda waa muxuu ahaa iyo kuwaanba kadabuu waxay beeniyeen biaayaatina aayaadka iyagii fa akhadahum allahu ilaahay baa qabtay fa akhadahum lama dhihin allahdaasaa lagugu cabsinaya cabsigelin fa akhadahum allahu ilaahay baa qabtay kulligood bidunuubihim bisababi dunuubihim bisababi lkufri gaalnimada darteed baa ilaahay ku qabtay wallaahu ilaahayna shadiid lciqaabi ciqaabkiisu waa mid uu darnaan badan yahay subxaanahu wa tacaala qul waxaa dhahdaa nebi allow liladiina kuwii waxaa u dhahdaa kafaruu gaaloobay oo yahuud iyo gaal oo dhan ah satuqlabuuna waa laydinka qaalib noqon doonaa waa laydin jebin doonaa gaaloy adduunka dhexdiisa ayaa laydin jebin doonaa wa tuxsharuuna waana laydin soo xashrin doonaa ilaa jahannama jahannama intii kaa laydin soo shirin doonaa oo laydiin soo kaxayn doonaa wabiisa waxaa baas lahaaday almihaadu gogol ayaa baas lahaatay gogol la tago oo qof la geeyana waxaa u baas leh jahannamo meesha la yidhahdo wabi'sa almihaad firaash iyo gogol baa baas leh waa naaru jahanname waxay ku soo degtay baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii beder dagaalkii uu intou nabigu iyo saxaabadu dagaalkii beder guulayseen madiine lagu noqday madiine waxaa deganaa niman badanoo yahuuda nimankii yahuuddahabaa waxaa lagu yidhi waryaada sida quraysh loo galay beder ku dhacdoo kale yaysan idinku dhicine war islaama oo iimaanka qaata oo nebiga rumeey markaase waxay dhaheen muxamedow nimankii laa yaqurannaka min nafsika ha isla weynaanam bay dhaheen naftaadu yaysan kugu kedin inaad koox iyo qabiilkaada jameeco ka mida soo laysay ilaa toddobaatan nin baa beder la dilo odayaalo waaweyn ay ku jireen toddobaatan kalena waa la qafaashay marka waxay dhaheen qabiilkaada koox ka mid inaad laysay qaarna qafaalatay yaysan ku dagin annagu kuwaasi dagaal ma aqoon dad dagaal yaqaanoo tababaran ma ahayn waayo haddaa annaga nala dagaalanto la carafta annaa naxnu nnaas haddaa nala dagaalanto waxaa ogaan doontaa dad kaleba inuusan jirin annaga mooyaane yaa dagaal annagaa nala ku yimaadaabay dhehen markay hadalkaa dheheen baa aayaddan la soo dejiyey qul liladiina kafaruu yahuudda gaalada waxaa ku dhahdaa waa laydinka qaalib noqon doonaa waana laydin jebin doonaa naar baana hadhow laydin soo xashrin doonaa saasay arrintu ku timid baa leeyidhi qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi qad xaqiiqee kaana lakum waxaa idiin ahaaday aayatun aayad iyo calaamad baa idinku sugan fii fi'atayni laba jameeco labadaa jameecoo iltaqataa kulmeen laba jamaacoo dagaalkii beder iskaga hor yimid aayad iyo calaamad baa ku sugan fi'atun kooxi tuqaatilu way dagaalamaysay yaa tuqaatilu way dagaalamaysaa macnaha dagaalku waa dhacay tuqaatilu waxay ku dagaalamaysay fii sabiilillaahi ilaahay wadadiisa diinta ilaahay koryeelkeeda liiclaa'i diinillaahi waaquraha jameecada kalena kaafiratun waa fi'a kaafiraayoo daa'ifo kaafirada weeyaan oo gaalad ah gaalowday fii sabiili daaquuti bay ku dagaalamaysaa waa qoladii quraysh yarawnahum yarawna gaaladu waa arkayeen yaa faacila faacilka gaalada ka dhig yarawna kaafiriintu way waxay u arkayeen hum mu'miniinta milayhim labanlaabkood damiirka ayaa loo celinayaa milayhim meelo badan baa la sheegay laba meelood baa ka mid a waxay u arkayeen gaaladu hum mu'miniinta milayhim muminiintu intay tirsigoodu markaa ahayd laba jibaarkood gaaladu horta kun bay ahaayeen baa lyidhi muminiintuna saddex boqol iyo saddex iyo toban bay ahayn laba faras keliya wateen gaaladii iyo muminiintii markay iska hor yimaadeen gaaladii indhahoodii muminiinta waxay u arkeen tirsigii muminiintu ahaayeenoo saddex boqol iyo saddex iyo tobanka ahayd laba jibaarkood inay muminiintu dhan yihiin oo intee ah lix boqol iyo labaatan iyo lix saddex boqol iyo saddex iyo toban in la-eg ku dar lix boqol labaatan iyo lix baa looga dhigay gaaladii muminiintii muuqaal ahaan waxay ka la moodeen inay lix boqol iyo labaatan iyo inay lix boqol iyo labaatan iyo lix yihiin kaa waa tafsiir tafsiir labaad waxa weeyaan yarawna gaaladu waxay u arkayeen hum mu'miniinta milayhim iyagaan oo gaaladaa laba jibaarkood gaaladu kun bay ahaayeen war inagaan kunka ah laba jibaarkeen bay la egyihiin kun laba jibaar waa laba kun muminiintii saddex boqol iyo saddex iyo tobana gaaladii waxaa looga dhigay laba kun inay yihiin muminiintu hadda aayad kalaana jidho markii hore wax yar baa loo tusay markii laisku soo socday wax yar baa looga dhiga si aan loo aysan dagaalku u istaagin oo loo kala tegin markii fooda la isdarayna oon qofku meesha ka bixi karinoo dagaalkii gacnaha lala galayna tiradaa badan baa looga dhigay tiradaa badan ayaa looga dhigay waa iyagii ay baaba'een weliba waa ra'yal cayni isha aragtideeda indhasarcaad iyo khayaal iyo ismoodsiis maaha waa ra'yal cayni isha aragtideeda weeyaan toos muuqaalka u muuqanaya wey wallaahu ilaahay yu'ayidu mid xoojinaya weeye binasrihi ilaahay nasrigiisa ayuu ku ayidahayaa man yashaau ciddii ilaahay uu doono ina fii daalika kaa isagaa dhexdiisana la cibratan cibro iyo mawcido ayaa ugu sugan liuli absaari absaarta iyo aragyaalka kuwa saaxiibka indheergarad dadka wax garanaya yaa cibro weyn baa ugu sugan macnaha guushu maaha tiro badnaanta weeyaan kunkii gaal waa laga adkaada qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi zuyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadka xubu shahawaati shahawooyinka jacaylkooda oo min annisaa'i dumar ku bayaansan gaalada waxaa loo qurxiyey xubu shahawaat shahawaadka jacaylkooda waxyaalaha naftu danaysa wey oo min annisaa'i dumar ku bayaansan oo waxa raggu ku fidnoobaan waxa ugu daran waa dumarka fitanta u daran oo nebigu wuxuu yidhi aan rag uga tegay gadaashay waa dumarka weeyaan waa dumarka xun iyo walbaniina waxaa kaloo loo qurxiyey wiilashii baa loo qurxiyey oo waxa weeyaan wiilashuna waa qalbiga midhahoodiioo quratulcuyuun weeyo dadku markay wiila iyo gabdhaba dhalaan intaasoo gabdhood baan dhali badanaa kuma faanaan laakiin intaasoo wiil iyo raggu waa intee iyo inteeba rag jira iyo waxaas bay dhahaan ma fahamte warka wiilashiina waa loo qurxiyey zuyina linnaas iyadan waxyaalaha loo qurxiyey wey waxaa kaloo loo qurxiyey walqanaadiiri amwaashii xoolihii almuqandarati la kaydiyey xoolihii laysdul saarsaaray dahab iyo fido kaydadka ahaa taasna waa loo qurxiyey ayb alqanaadiir almuqandara oo min adahabi dahab ku bayaansan iyo walfidati fid waa alamwaal lkaiira xoolaha tirada badanoo laysdul raseeyey weyaan waxaa kaloo loo qurxiyey dadka walkhayli fardaha almusawamati la calaamadiyey ama la tababaray iyo walancaami nicmoolaydina dadka waa loo qurxiyey geela waa la jecel yahay looda waa la jecel yahay ariga waa la jecel yahay walxarfi beerihiina waa loo qurxiyey zarcigii daalika waxaasoo dhan ma ujeedaa mataacu lxayaati noloshii raacadeedii weeye addunyaa dhoweyd waxaasoo dhan waa dhammaanayaan wey haddaadan diinta ilaahay u kaalmaysan khayrka iyo daacada u kaalmaysan waa noloshaan adduun ama iyagaa kaa tegin ama adaa ka tegaya dalika mataacu lxayaati dunya wey taa weeyaan marka zuyina linaasidan waxaa la leeyahay yaa u qurxiyey laa muqayir siiqa weeyaan zuyina waa loo qurxiyey linaas yaa u qurxiyey qole waxay leeyihiin shaydaan baa u qurxiyey aayad kalea waxay leedahay wazayana lahum shaydaanu acmaalahum culimo kale waxay leeyihiin ma ilaahay baa u qurxiyey ilaahay baa wuxuu leeyahay inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala haddaba soo dhaaf arrimaha lixdaa lix arrimood weeye waxyaalaha loo qurxiyey arrimaha khatarka ah qofku waa inuu iska ilaaliyo inuusan ku fidnoobin oo diintiisu aysan ka fidnoobin wallaahu ilaahayna cindahu agtiisa waxa ahaaday xusnul ma'aabi marjic wanaagsan ilaahay agtiisa oo ahaaday kuwaan inta raacdoo ku fidnoobdid marjica wanaagsan ha seegin oo ha gefine ilaahay agtiisaa marjic wanaagsan jiraaye middaasuu camal falo wallahu subxaana wa tacala aclam